dadka waxaa u liita kuwa halkaa ay naga soo eega moogta mana soconayaan mana fadhiisanayaan sidaynu sidaynu filim nahay ba halkaa inaga daawanaya waa badownimada moogta telefoon buu isla taagaya halka albaablah wasalaatu wasalaamu calaa rasuuli illaah allahuma anfacnaa bima callamtana wacallimnaa cilma yanfacunaa wasidnaa cilma waxaynu ku dhex jirnay kitaabkii ka warramayay janaasadda aljanaaza iyo axkaamta qofka dhintay uu leeyahay iyo wixii dadkii ka dambeeyey ku waajibay iyo aadaabta loo aasayo ijtimaac jinaasati jinaasati sabiyin wamra'a iyadoo salaaddii lagu kulmiyo qofkii laba qof oo dhintay oo midina ilmo yar uu yahay midina gabadh ay tahay oo mar keliya lagu wada tukado taasi buu faa'iidaynaysaa axaadiidtani ay faa'iidaynayaan waxaynu ku dhex jirnaa markaa asalaatu cala aljanaaza janaasadii lagu tukanayay maadaam ay u baahan tahay salaadaasi intan in ka badan oo tafaasiila waxa aynu fiqiga islaamiga aada ku arkaysaa iyada oo khilaafkeeda uu badan yahay oo maalan meelaha isku khilaafeen waxaa ka mid ah salaadan marka la xidhanayo waa imise takbiirood iminka afarun baynu soo maraynay laakiin axaadiidta soo socda qaarkood baa shan inoo sheegaya marka culimmadu waxa ay ku tegeen saddex ilaa toddoba saddex takbiirood ilaa toddoba takbiirood laakiin jumhuurulculamaa waxay u badan yihiin sida axaadiidtu ay u badan yihiin oo afar afar takbiirood in la qaato iyagoo isla waafaqsanta koobaada xidhashada taa way isku waafaqeen laakiin maxaa ka dambaynaya ma saddex bay noqonayaan ma shan shanna waa laga dhigi karaa afarna waa laga dhigi karaa labaduba way ansaxeen axaadiidtu si afar bay u badan yihiin saasay culimmaduna u bateen waxaa kaleo isla khilaafeen marka la xidhanayo gacmaha ma kor baa loo qaadayaa sidii takbiiraadkii intiqaalaadkae allahu akbar sii socodkaiyo soo socodka mise gacmaha midda u horraysunbaa kor loo qaadaya waa masale khilaafiya sida raajixa iyadana waxa weeye in gacmaha kor loo wada qaado waxaa saddexaaday isla khilaafeen salaadan iyada salaatuljanaaza ma leedahay qiro mise maba laha qayb baa culimmada ku tegay inaanay qiraba lahayn oo faatixada iyo suurado kale toona aan la akhriya in adkaar kale un la akhriyayo qowlka se raajixa waxa uu yahay in la akhriyayo faatixada sidaasaa markaas nebiguna calayhi salaatu wasalaam salluu buu leeyay ku tukada salluu salaad buu ku sheegay salaadina wuxuu ihi dee salaad aan faatixo lahayni ma jirto laa salaata liman lam yaqra' bifaatixati alkitaab waxa afraadoo ay isla khilaafeen ama shanaad suurad ka dambaysa miyay leedahay faatixada labada qowlba culimmadu way yidhaahdeen aafaartii ansaxday asxaabta waa lagu hayaa suurad ka dambaysa inay fatwoodeen in la akhriyayo suuratulfaatixa marka waana la akhriyi karaa faatixada oo waa waajib waa la akhriyi karaa mahe waa waajib suurad ka dambaysana waa la akhriyi karaa salaadan iyada ah salaamo naqsigeeda ama marka laga baxayo ma laba tasliimood bay leedahay mise waa mid keliya ma hal mar unbaa assalaamu calaykum la odhanayaa midigtaa mise labada dhinacba waa la eegayaa axaadiidtu waxay uaahaartu waxay u badan yihin asxaabta oo lahaa xukmu rafci u eg inay nebigana gaadhsiisan tahay hal salaam baa qawiya hal salaam ayaa qawiya laba salaamoodna waa laga dhigi karaa imaamu shaafici laftiisa labada qowlba wuu leeyahay marna wuxuu ihi waxa uu qaatay qowlka ah in hal mar la salaamo naqsado marna ka labada marka khilaaf dhowra oo noocaasa bay leedahay mid walba ka loo batay ama rajaxan waynu soo sheegnay min xayu daliil can camaar qaala waxau ihi tanina uu sheekhu sheegayna waa meelaha la ysku khilaafay haddii maalan lagu tukanayo qof wax ka badan miyaa la isu geyn karaa dadka mise waa qof walba in gaar loogu tukado qolo waxay leedahay qof walba waa in gaar loogu tukado qolo kale waxay leedahay wixii raggana gaar baa la isugu geyn karaa wixii dumarana gaar laakiin kullu daalika waxay isku fuuqsaday xadiidkan saxeexaay waxa uu sheegayo oo ah in la isu geyn karo can camaarin qaala wuxuu uhi xadarat janaasatu sabiyin wa mar'a waxa soo xaadirtay ilmo yar iyo gabadh jinaasadood cidda ay yihiinna waa la sheegi faqudima asabiyu ilmihii yaraa waa la horumariyey mimaa yeli lqowma waxa la xidhii xagga la xidhiidha qolada ragga xaggooda waxa la xigsiiyey ilmihii yaraa ilmaha yar baa la soo xigsiiyey dadka imaamka iyo dad ku tukanaya wa wudicat ilmar'atu gabadhiina waxa la dhigay waraa'ahu xagga ka dambaysa gabadhiina way kusii xigtaa ilmaha yarina wuu sokeeyaa fasallaa calayhimaa fasulliya calayhimaa waa lagu tukaday wa fi lqowmi abu saciid abu saciid alkhudri ayaa qoladana ku jiray wa bnu cabaas wa abu qataata wa abu hurayra intaasoo dhan baa ku jiray ama way ku tanaasuci karaan labadaba way ku tanaasuci karaan ismiga marfuuca fasallaa calayhima abu saciid wa fi lqowmi abu saciid abu saciid baa ku tukaday iyo intan ku cadfan qolyahana markaa dadka ku tukanayana waxaa ka mid ahaa asxaabtan fa sa'altum waan weydiiyey buuhi ninkaa camaare aynu arkayna rawaadda ka midii can daalika asxaabtii baan war dadkan la isu geeyey maxay ahaayeen waa maxay jinaasadan ilmaha yar iyo gabadha la isuu geeyey salaadan keliya labada ku wada filan maxay ahayd fa qaaluu waxay dhahan assunna hiya sunna waa sunnadii rasuulka sala allahu calayhi wasalam marka asxaabigu shay agtiisa ah sunno kuma sheegi karo shay hadduu sunno ku sheego waxa weeyaan sunnihii rasuulka sala allahu calayhi wasalam iyadoo dee la ogsoon yahay asxaabtii cilmiga badnaa ee ku dadaali jiray sunnahana inay yihiin ijtimaac janaa'iz alrijaali waannisaa iyada oo ay kulmaan oo la isu geeyo mar keliya lagu wada tukado jinaasadii ragga iyo kuwii dumarka can naafic ibni cumar ninkii uu xoreeyey mowla bni cumar baa laydhaa anna bna cumara sallaa wuxuu ku tukaday calaa tisci janaa'isa jamiican sagaal jinaasadood buu mar keliya ku wada tukaday waa sidan xaramkaba goor walba inta faraha badan marka xajka iyo wakhtiyada mawaasimta loo ogeysiiye loogu wada tukado cadadka badan waa laga yaabaa wakhtiyada dee qaarkood oo dhimashadu ay badnayd inuu ahaa wakhtiga sagaalka laysu keenay masaajidada jawaamicda ee aadka u waaweyn ayaa la keeni jiray si jamac badan ay u helaan markaa taasaa badisa jinaasadaha fa jacala arijaala raggii waxa uu ka dhigay aluuna alimaam imaamkay la soo xidhiidhayeen jinaasadihii ragga xagga raggu ku soo dhoweeyey wanisaaa dumarkiina yaliina alqibla qibladay la xidhiidhaan way shisheeyaan xagga qibladii loo tukanayay xigaan ragguna raggay soo xigaan fasafahunna safan waaxidan saf keliyuu ka dhigay fasafahunna janaasadaha wuxuu ka dhigay safan waaxidan saf keliya markaa saf keliya dee laba siyood baa wax loo safaa cardi iyo duul ayaa loo safaa ama ballaadh ama dherar haddii ballaadh sagaalkan janaasadood loo safo dee midna xaggaasay tegaysaa imaamka bidix bay u weydaaranaysa midna waxay u weydaaranaysaa midig ayay qaybina u weydaaranaysaa mid qurun baa ku hagaagaya idan markaa sida shuraaxduba ay sharxayaan waxa weeye duulan xagga dherarka sagaalkoodiiba saasaa la ysu daba dhigay xagga qiblada sagaalkaba markaa imaamkii way ku toosan yihiin oo dee qaybta raggana waxaa lagaga hagaajinayaa madaxa qaybta dumarkana waxaa laga hagaajinayaa cajuska iyo wasadka iyo xagga dambe marka xagga qibladay sidaa isugu sii wada xigaan sidaas weeye markaa safku saas ugu hagaagi karayaan wawudicat waxaa la dhigay janaasatu ummi kalhuum binti caliy imra'ati cumara bni alkhadaab waxaa la dhigay jinaasadii umu kalhuum waa umu kalhuum binti cali caliy bni abi aalib inantiisii weeye waa cumar ibnu khadaab baanay xaas u ahayd oo guursadee wakhtigii dambe inantaa iyada ah oo dhimatay beriga iyo wabni lahaa inaanay lahayd oo zayd la odhan jiray yuqaalu lahu zayd zayd la odhan jiray wudicaa jamiican labadoodiiba waa la dhigay mar keliyaa la isku xigsiiyey mar bay wada dhinteen xaaskii cumar ibnu khadaab iyo inankiisii yaraayee zayd labadaasaa wada dhintay berigii dambe wuxuu u guuriyey caliba intii uu noolaa ayaa uu yihi war waxaan doonayaa nasabkii rasuulka inaan maaragtay meelun ku yeesho oo aan ka soo galee caliyow inanta ii guuri kadibna inantuna way yarayd waa kii cali u soo diray cumar ee wili baldee waa yahay iska eeg inanta markaa qisadu si ay sheegayso cumar buu ihi alaab ka soo qaad orod aabba cumar u tago alaab ka soo qaad waana sax weeye qofku dee in labada qof ay sarkaanoo hadday isku qancaanna ay isdoortaan haddii kalena ay kala tagaan iyadoon midna dhibaata ku imanaynin oo dee wax dhibi ma jiro markaa cumar kolkii ag maraysu sidaa tafta uga yara fayday inan yarna way iska ahayd markaasay tii haddaanaad amiirulmuminiinkii aynin dhahanku ku dhufan lahaa ti yaroo fariida way ahaydo maxaa lugta taftayada kuu geeyey buu iyo lugtayada isna way ag maraysa wuxuu doonay in lugteeda saa u yaro eego ilaan sharcigaa u baneeye wax wejiga ka badan marka laga eegi kara ay usoo daliishadaan qisada markaasay tii dhaanku ku dhufan lahaa laakiin amiirumuminiinkaasaan kuku daynayaa sidii buu ku guursaday wakti dambe ay dhimatay iyadiiyo inankeediiba wudica jamiican labadoodiiba waa la dhigay walimaamu yowmaidin saciid bnu lcaas ninka saciid ibnucaas la yidhaahdo ayaa wakhtigaa imaamaha oo wakhtigii cuhmaan ibnu cafaanna barasaab wuxuu ka ahaa kuufa basre iyo kuufa aduu kuufaan filaya wakhtigii mucaawiyana amiirkii madiine ayuu ahaa ee madiine ka madaxda ahaa saciid ibnu caas waa asxaabi yar buu ahaa sagaal jir buu ahaa markuu rasuulku dhintay sala allahu calayhi wasalam saciid baa markaa madax ahaa dadkana tukinayay wa fi nnaasi qoladan ku tukanaysa waxaa ku jiray ibnu cumar wa abu hurayra wa abu saciid wa abu qataad intaasoo asxaabiba way ku jireen fa wudica alghulaamu yarkii waxaa la dhigay markii lagu tukanayay mimaa yali limaam xagga imaamka la soo xidhiidha faqaala rajulu faqaala rajulu ninbaa waxa uu idhi fa ankartu daalika arrintaasaan diidayo waxaan idhi war labada maxaa isugeyey maa laba salaadood looga dhigo sawtan mid la gabay فنdرت إلى بن عabاaس وأbي هريرة وأbي سعيid وأbي qtاad daayartaa أصxaabta cilmiga badnaadaan xaggooda eegay faqultu waxaan ku uhi maa haadaa waar maxay ahayd salaadan keliyahee lagu wada fallaysiiyey labada jinaasadood qaaluu waxay idhaahdeen hiya sunna waa sidii sunno ahayd wey hadigii rasuulka weeye ninow hadala ka keeni can samurata bni jundubin ana rasuula allahi sala allahu calayhi wasalama sallaa wuxuu ku tukaday calaa ummi fulaan waa gabadhan markaa la magacaabin maatat fii nifaasihaa waxa ay ku dhimatay dhalmadeedii faqaama wuu istaagay fii wasadihaa dhexdeedu istaagay horena waynuu soo marnay mid la cayimay inay iyada ahaydna waa suuragal dhexdu istaagayo qaarka dambuu istaagay horeynuu soo tilmaanay sida lagu jamcinaya inay tahay waa isgalkooda dhexda iyo qaarka dambe labada waa laga tukan karaa qaarka dambe ama dhexda labada axaadiidtu ay sheegeen xigmadda markaa raggiina loogaga tukaday madaxa dumarkana loogaga tukaday qaarka dambe wallahu aclam nebigu saasuu yeelay calayhi salaatu wasalaam wax daliilo ma laha oo sheegaya qowlka qaarkood ay isku dayaan culimmada inay ku sababeeyaan oo ah dembiga ragguna xagga hore u badan yahay ka dumarkuna xagga dambe taasi wax maaragtay qiyaasa maaha oo dee mudaridahoo dadku dee waa bani aadam isku eegunoo qofba sibuu u dambaabaa marka taasi ma cadda laakiin xikmaddii si kastaba ahaatee saasun baynu raacayna cadadu takbiiri cala aljinaaza jinaasadii inta jeer ee allahu akbar la odhanayo horaynu usoo ijmaalinay meelaha khilaafku uu ku jiro waana meelaha uu sheekhu taataabanayo isdul taagayo can abi hurayrata ana rasuula allahi sala allahu calayhi wasalam naca linnaasi annajaashi asxaabigaasuu ogeysiiyuu uhi waa dhintay wa kharaja bihim iyagii uu la baxay fa safa bihim wuu safayntuu bannaanka geeyey wa kabara arbaca takbiiraat allaahu akbartii afar buu ka dhigay marka xadiidkaasi afar buu daliilu yahay salaadda in loo safanayaa buu daliilu yahay bannaanka in lagu tukan karaa buu daliilu yahay qofkii maqnaa in lagu tukan karo ayuu daliilu yahay haddii aan lagu tukanin haddii lagu tukadayna way sheegeen qaarkood masaa'ilka mustafaadaadka laga faa'iidaysanaya ayaa uu ka mid yahay kaas axmed unajaashi markaa kuma mid ahaa asxaabta laakiin wuxuu ka mid yahay taabiciinta liiska taabiciintunbuu soo gelayaa waayo tacriifkii saxaabigu waxa uu ahaa man ra'a arasuula wa aamana bihi wamaata cala alislaam waa qofka nebiga indhaha saaray ee indhihiisu aragtida rasuulka ku nuureen rumeeyeyna rasuulka ee kuna dhintay islaamnimo iyo iimaan can abi umaamata ibni sahlin qaala wuxuu uhi maridat imra'atun gabadh baa bukootay min ahli alcawaali oo ka mida dadka koonayaashii oo hareeraha madiine degan wa kaana anabiyu sala allahu calayhi wasalam rasuulkuna wuxuu ahaa axsana shayin shayka ugu wanaagsan ciyaadatan lilmariid bukaanka booqashadiisa axsana shayin waxay sheegaysaa axsana shaksi qofka ugu wanaagsan bu ha oo shay qofka waa lagu sheegi karaa bal ilaahay baa lagu sheegi karaa subxaana wa tacaala shay oo rabbi waxau uhi qul ayu shayin akbaru shahaadatan qul illaah shayga u weyn markhaati waa ayo waa ilaahay subxaana wa tacaala aayaddiibuu ku caddeeyey marka rasuulkiina saasaa loogu sheegay axsanu axsana shayin shaksi ka u wanaagsan ciyaadatan lilmariid bukaanka soo booqashadiisa cidda ama shaksiga ugu wanaagsan buu ahaa fa qaala markaasaa nebigu waxa uu yidhi idaa maatat faaadinuunii isoo ogeysiya markay dhimato gabadhan miskiinadii xadiidka horena waynu usoo marnay fa maatat leylan fadafanuuha intay habeenkii dhimatayba aayar horay ka aaseen lamay suginba walam yuclimuu annabiya yaclamuu ma aha mar kastoo xarakadu isbedesho inta badan macnuhuna wuu isbedelaa sida haalibka ah yaclamuu annabiya nebiga ogaanshihiisay noqon lahayd macnaa nebiga may ogaan laakiin yuclimu weye aclamahu wuu ogeysiiye weeye walam yuclimuu annabiy nebiga may ogeysiinin falamaa asbaxa sa'ala canha markuu waa bariistuu ihi gabadhii miskiinadahaydee bukaanka ahayd ka warrama faqaaluu waxay idhaahdeen karihnaa an nuuqidaka yaa rasuula allah waxaanu nacnay inaanu ku toosinno waanu aasnay intaanu ku tukanay fa ataa qabraha fa sallaa calayha wakabara arbaca xabaasheedii buu yimi wuu ku tukaday afar jeer buu takbiirta akhriyey iyadoo marna uu ku xigsiiyey faatixada marna salliga rasuulka marna ducada marna uu ka baxay iyadoo aqwaasha ama madaahibta qaarkoodna ay tilmaamayaan axmed imaam axmed laftiisaaba qowlkaa qabay takbiirta afraad dabadeedana intaan la salaamo naqsanin in duca la raacinayo marka axaadiidtan waxaynu ku haynaa afar jeer in allahu akbar la odhanayo can ibni abi layla ana zayd bna arqama asxaabigii magacaa la odhan jire fariidka ahaee da-da yaraa sallaa calaa janaaza jinaasad buu ku tukaday fakabbara calayha khamsa shan jeer buu allahu akbar yidhi wa qaala wuxuu ihi kabbarahaa rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalam nebiga ayaa shantan jeer allahu akbar yidhi waxba hayla yaabina ibnu abi leyla ardaydii uu ka mid ahaa zayd ibnu arqam wax ka qaadanaysay markaa waxa uu leeyahay beryihii hore marka uuna tukinayo zayd salaatuljanaasa afar buu ka dhigi jiray maalin dambuunbuu la soo baxo shan buu ka dhigay war waa sidee baana dee waxaad tukin jirtay dadkaa salaatujanaase afar leh markaasuu ka jawaabo wuxuu uhi maxaa iga weydiinaysaa dee kabbarahaa rasuulullaahi nebigaa shantan ka dhigay dee shantii baan ka dhigaya marka waxaa halkaa laga qaadanaya labaduba inay bannaan yihiin maadaama xaadiis saxiixa ay ku soo arooreen afartuna ay badnayd shantana laga dhigi karo ducaa waxyaabaha lagu akhriyayo salaatuljanaasa waxaa ka mida ducadii oo ku jirta qaybta saddexaad akhlisuu lahu ducaa rasuulkuna wuxuu leeyahy sala allahu calayhi wasalam markaa meydka u ducaynaysaan duco gaara siiya gaara allaahuma kfir lihada almeyd allaahuma kfirhu warxamhu macnaha duco tii caamka ahayd allaahuma kfir lanaa saasoo kale caamka u ahayd midaan ahayna isaga taabanayso gaara sida aynu ku arki doonno xadiidka nebiga calayhi salaatu wasalaam iyo ducadan qolyaha qaarkood way daciifiyaan laakiin waa saxiix xadiidka isaga ah uu leeyahy akhlisuu lahu ducaa markaa dadka muslimiinta ay ku ducaynaya ergada ah ilaahay ergada uga ah qof waliba gaarkiisu ugu ducaynaya markuu jinaasada miskiinka ilaahay safarka u ah marka uu dul taagan yahay qof waliba ducadaas uu buuraya u badinaya iyadoo lagu ducaynayo tan rasuulka sala allahu calayhi wasalam can cawf bni maalik qaala wuxu uhi samictu rasuula allahi sala allahu calayhi wasalam rasuulkii ilaahay baan maqlay calaa xafi mudaaf baa la yidhaahdaa samictu qowla rasuuliillaah ilan daato iyo shaksi lama maqlo shaksigu dhagaha ma galo wax luqal carabiya iska macruufoo badiihi oo la iska garanaya wey haddaad iminka tidhaahda hebel baan maqlay laftiisaa dhagahayga galay ma aha laakiin waxa weeyaan dee qowlkiisii baan maqlay samictu qowla rasuuliillaahi sala allahu calayhi wasalam hadalkii rasuulkaan maqlay sallaa calaa janaaza isaga oo jinaas sallaa xaaluu ku tukaday calaa janaaza yaquulu isagoo odhanaya baan maqlay ducadii weeye lagu ducaynaya meydka marka jinaasada la dul taagan yahay taasoo aan sheegaynin oon laga fahmaynin jinaasada ka horna salaada ka horna in la ducaynayo salaada kadibna in la ducaynayo kama muuqata axaadiidta laakiin ducadan waxaa lagu akhriyaya salaada marka salaadu dhammaatee laga baxana qaada unbaa la leeyahay innagaa waxaa curfi iska noqoto wadaadadu iska jideeyeen marka salaadii la dhammeeyaba haddana lasii ducaynaya duca dheeroo kale la akhriyaya dee salaadiibaaba lagu duceeya ducadan labaad maxay ahayd tawaaridkee nebiga ka soo aroortay waxay ahayd in salaada lagu dhex akhriyo ducadan markuu salaamo naqsaduu salaada ka baxana calaa tuul janaasadiiunbaa la qaadaya marka taasina mukhaalafaadkay ka mid tahay allaahuma kfir lahu warxamhu wacfu canhu wacaafihi waakrim nusulah allaahuma kfir lahu ilaahay u dhaaf warxamhu u naxariiso qofkan wacfu canhu iska cafi wacaafihi ilaahay u ka caafimaada cadaabkiiyo balaayooyinka iyo dembiga waakrim nusulah ilaahayow sooriyadiisa wanaaji ila ilaahay wuxuu tilmaamay inuu awliyadiisa casuumayo oo nusulan min kafuurin raxiim waa sooriye ilaah kafuuru raxiimi uu siiyey weeye oo wasic mudkhalah waxa aad u ballaadhisaa meeshuu gelayo waa masder makaaniya baa laydhaha waa daraf makaaniya baa laydhaha mudkhal waa mansilkiisa iyo qabrigan uu gelayo ilaahay u ballaadhi waqsilhu waxaad ku maydhaa bimaa'in wa haljin wa barad saddexdaa ku maydh maau waa biyaha halajka iyo baradkuna waa waa barafka uun oo baraf ka mid isagoo biyaabu xagga sare ka yimaadaa kolkaasuu dhulka ku barafoobaa kaa falaj baa la yidhaahdaa midina isagoo buurbuuran oo barafah sida midixda u kuuskuusan buu soo daataayoo barad baa laydhaha waa qabowgii baa la labalaabay marka qabowga noocyadiisoo dhan ilaahay ku qabooji waxa kulul dembiga cadaabna wuu keenaa ilaahay dembiga iyo kulaylkiisi iyo cadaabkiisii ka qabooji weeye wanaqihi ilaahay ow ka nadiifi min alkhataayaa gafafka kamaa yunaqa thawbu alabyadu min addanas marada cad sida looga nadiifiyo dembiga sida looga nadiifiyo wasakhda danasku waa wasakhda weeye oo marada cad inay saafi noqotay ama ay saani u dhaqantiyo in kale waa la gartaa laakiin marada madow inuu uskagii ka dhammaadiyo in kale lama garto wa abdilhu daaran khayra min daarih ilaahay oo waxaad u doorisaa ood u baddashaa daar ka khayr badan daartiisa daartiisii adduun yahay waa iska xiisad iyo xadaafiir iyo xumaan badnay weeye tan oo jannadaa ilaahay u sii wa ahlan khayran min ahli ehelkiisiiyo xaaskiisii tu ka khayr badan ilaahay ugu bedel oo waxa weeye dee xururaciintii ilaahay u sii waqihi ilaahay ou ka badbaadi cadaaba annaar wa zawjan khayran min zawji ehel marka la idhaahdo waa oorida iyo ubadka iyo dar kaloo xigto ah oo isku jira laakiin xaaskiiba haddana gaar loo sii qabtay wa zawjan khayran min zawji ilaahayow zawjkiisi iyo xaaskiisii mid ka fiican ugu bedel waqihi waxaad ka nadiifi ka ilaalisaa ka badbaadisaa cadaaba alqabri wa cadaaba annaar qabriga cadaabkiisa iyo naarta dambe cadaabkeeda intaasoo duca ahoo qaaliya ayuu rasuulku jinaasadaa ugu duceeyey qaala cawfu bnu maalik asxaabiga xadiidka warinayaa wuxuu ihi fatamanaytu waxaabaan jeclaystayba an low kuntu lmayita inaan noqon lahaa jinaasada aryaa naftunkaa saaroo jinaasada halkaa dhacay maad noqotid baa kaa uu nebigu ku tukaday maad noqotid sababtoo ah liducaai rasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalam ducada uu nebigu u duceeyey lidaalika almayit meydkaa ducadu u duceeyey qiimaha badan ee afkii rasuulka ka baxaysa ee aqbalkiiyo ijaabo loo rajaynayo taasaan jeclaystay buui can cawf bni maalikin qaala samictu rasuula allahi sala allahu calayhi wasalama yusallii calaa mayit fasamictu fii ducaa'ihi wahuwa yaquul isagoo le baan maqlay dee ducadii imika un weeye ducadii imika aynu soo marnay weeye waxa uu ku daray keliya wa adkhilhu ljannata xagga dambe wanajihi min annaar ilaahw jannada geliyo naartana ka badbaadi aw qaala ama wuxuu ihi waacidhu icaadada waa badbaadinta ilaahw ka badbaadi oo ka magangeli min cadaabi alqabr marka intaa dambe isku khilaafsan yihinoo riwaayadii oo dhan buu soo celiyey intuu qaybtan dambe ka soo dhufan lahaa ayuu soo wada celiyey can cubayd bni khaalid assulami ana rasuula allahi sala allahu calayhi wasalam akha bayna rajulayni laba nin buu walaaleeyey oo asxaabtii walaalaynayay ka mid ah oo si ay isu kabto ummaddu oo isu xil qaado dadkii walaalihii laga soo qaxiyey dalkoodii iyo dadkoodii iyo dunyadoodii maka wuxuu ku lamaaneeyuu la qoys ka dhigu ku mataaneeyey dadkii deganaa madiina si takaaful ijtimaaci u yimaado bulshadu ay isu hanato oo isu xilqaado faqutila axaduhumaa midkood baa la diloo shahiiday wamaata alaakharu bacdah kii kalena wuu ka daba dhintay gadaashi fasallaynaa calayhi kii dambaanu ku tukannay ka hore shahiid buu ahaa ka dambena muddo kadib buu iskii u dhintay kii dambaanu ku tukannay faqaala annabiyu sala allahu calayhi wasalam rasuulku waxa uu yidhi maa qultum maxaad tidhaahdeen markaynu ku tukanayna maxaa akhrideen imtixaan buu ka qaaday qaaluu waxay dhahaan dacawnaa lahu dee waanuu ducaynay allaahuma akfir lahu allaahuma arxamhu allaahuma alxiqhu bisaaxibih intaasaanu ku ducaynay bay dhahan allaahumma akfir lahu ilaahaw dhaaf allaahuma arxamhu ilaahaw naxariis allaahuma alxiqhu bisaaxibih ilaahaw saaxiibkiisii shahiiday ay isku qoyska ahaayeen ku dar oo haleeshii oo raaciyo ha ka reebi intaasaanu ku ergayni faqaala الnabiyu salى اllahu عalayh wasalam rasuulku waxa uu yidhi faayna salaatuhu bacda salaat waayna camaluhu bacda camalih falamaa baynahumaa kamaa bayna الsamaaءi wاlأrض xaggee iska gaadhayaa muri salaadna isku gaarhi maayaan camalna isku gaarhi maayaan cirkiya dhulka intoodiina way isu jiraane oo ka dambaana dheereeye waladbeeg mujaahidkii oo lala soo kacay shahiiday macnuhu waxa weeye salaadoodu isgaadhi mayso camalkooduna isgaadhi maayo cirkiiyo dhilka inta udhaxaysaabana labadooda udhaxaysa oo ka dambea dheereeyey fa ayna salaatuhu salaadiisu xaggee halkeebay istaagaysaa bacda salaatihi salaadiisa kadib macnaha kaa hore salaadiisu halkeebay ka ag iman kartaa kan dambe salaadiisa gaadhi mayso wa ayna camaluhu camalkiisii halkeebuu dhacayaa kan camalkiisu bacda camalihi kaa hore camalkiisa dabadeed kaa hore intuu camal sameeyey kana ka sii dembeeyey isma ag iman karaan falamaa waxa weeyaan laamtu waa ibtidaa'iyo falamaa baynahumaa fala ladii baynahumaa masaafadda u dhaxaysa labadooda camal kamaa bayna asamaa'i waalard waa inta cirkiya u dhaxaysa dhulka fala almasaafa allatii bayna camalayhimaa kamaa bayna asamaa'i waalard labadooda camal waxaa u dhaxeeya inta cirkiya dhul u dhaxaysa macnaha ninkan dambe wuxuu helay fursad aanu shahiidku helin fursad aanu helin buu helay sidaa daraaddeed buu ka dheereeyey marka xadiidku waxa uu inoo faa'iideeyey ummadda in la isku kabi karo sidaa uu nebigu isugu kabaya calayhi salaatu wasalaam haddii ay in qaar isku abtirsiimaa iyo hadday in qaar isku deegaanaba dadku mar hadduu dad muslimiina yahay in la isku xidhxidho oo maala iminka hadday siddeed boqol ama kun agoon halkan jiraan oo qoysaska waddanka midba qoys qoysba kunka qoys midiba agoon uu qaato way dhammaanaysaaba hay-adna loo dooni maayo cidina ku daali mayso boqolka gurye masaakiintaa haddii boqol qoys midiba uu xil qaado oo u idhaahdo aniguba qoys baan deberayaa waxbarashadiisi iyo masruufkiisi iyo khalaas ricaayadiisi iyo ilaalintiisa way debermaysaa way asturmaysaa waa siduu samayn jiray rasuulku sala allahu calayhi wasalam waxaynu ka faa'iidaysanay xadiidka had iyo jeer dee qofka marka lagu tukanayo in la barto ducada ducada af carabiga meydka loogu duceeyo qof muslimaa tahaye iska baro oo iyadoo tan nebiga ka soo aroortaya baro asxaabtu way duceeyeen rasuulkuna imtixaan buu kaga qaaday calayhi salaatu wasalaam waanay habboontay mararka qaarkood mustawihiisa cilmigaa si uu mucallimka u ogaado ardayga inuu imtixaano iyagoo ku tukaday nebigu haddana uu imtixaanayaa waxay yidhaahdeen si uu ugu saxo dee waanuu saxay waxaa ka muuqanaya halkan ducada loo ducaynaya maydka inaanay waxba shardi ahayn inay badato duca dheer oo lix fuud iyo badha waxba lagaagama baahnaa waayo saddex xerayn bay ku duceeyeen allaahuma akfir lahu allaahuma arxamhu allaahuma alxiqu bisaaxibi intaasay ku duceeyeen marka intan dee haddaad xafido dee asxaabigiiba waad la egeysiisay markaa muu odhanin rasuulkuna war waa ku yarayseene maa u kordhisaan muu odhanin saa daraaddeed baa fuqahadu waxay leeyihiin ducada meydka loo ducaynaya marka lagu tukanayo waxaa ku filan allaahuma akfir lahu allaahuma kfir lahu haddii la idhaa duco way tahayba waa duco dhan ilaahay u dembi dhaaf oo muxuu waayey haddii dembiga laga dhaafo wax waliba u dhammaade naxariis iyo jannaba uu helaya sidaa daraaddeed bay tahay laba duco oo kooban haddaad barato waad ku tukan karaysaa janaasada intaad wadaadun daydayayso wax badan aad leeda isaga akhriyaya waxaynu ka faa'idaysanaynaa cimriga dheere camalka wanaagsan lehi qiimaha u leeyahy khayru nnaasi man daala cumruhu waxasuna camaluh dadka waxa ugu khayr badan qofka cimrigiisuna dheer iyo camalkiisuna uu wanaagsan yahay marka ninkii shahiidka ahaa ninkan ka camal dambeeyey ayaa ka dheereeyey oo ka fadli batay sidaa uu nebigu calayhi salaatu wasalaam xadiidka saxiixa ku sheegay waxaa halkaa aynu ka soo faa'idaysanaynaa mar kasta oo aad walaalahaagii dhintay asxaabtaadii ehelkaagii ka geeri dambayso ku xisaabtan in jaanis lagu siiyey iyo fursad oy nacasnimo tahay inaad dayacdaa can abi ibrahim alansaari can abiihi annahu samica anabiya sala allahu calayhi wasalama yaquul rasuulkuu maqlay oo yaquul odhanaya fi salaati cala almayit salaaduu rasuulku ku tukanayay jinaasada wuxuu lahaa allahuma kfir lixayina wa mayitina washaahidina waqaa'ibina wadakarina waunhaana wasagiirina wakabiirina ducadii sida ahayd allaahuma kfir lixayina wa mayitina allahayow u dembi dhaafka ayaga nool iyo kii dhintayba labada waa bahan yihin dembi dhaaf wa shaahidina wa qaa'ibina ka ayaga shaahidkee jooga ka maqan iyo ka muuqda weeye shaahidinaa ka ayaga muuqda wa qaa'ibinaa iyo ka ayaga maqan mid waliba wuu baahan yahi dembi dhaafkaaga wa dakarinaa wa unhaana labkayaga iyo dhadigayaga wa sagiirinaa wa kabiirina ka ayaga weyn iyo ka ayaga yar labadaba sagiirkii dembiba ma lahae laakiin waa la waa la israaciyo waa la isku kamilay la isku dhammaystiray waa duco kooban laakiin macno ballaadhan waxyaabaha lagu ducaynaya ka mid marka waxaad waxaad arkaysaa ducooyinka qaarkoodna waa caam qaarkoodna waa khaas yukhlas lahu ducaa ducooyinkaa hore qofkay si toosa u taabanaya waqfir lahu warxamhu wacaafihi waa kan weeye kan midna waa tan caamka ah labadaba la isku daraya can dalxat bni cabdillaahi bni cawfin qaala sallaytu khalfa bni cabbaas khalfa bni cabbaasin calaa janaaza jinaasad baan ku dul tukanay aniga oo ibna cabbaas daba taagan faqara'a bifaatixati alkitaabi wa suura ibna cabbaas wuxuu akhriyey faatixada iyo suurad kale wajahara kor buu u qaaday xataa asmacana jeeruna maqashiiyey falamaa faraqa markuu ka baxay akhadtu biyadi gacantiisaan qabtay fasa'altuhu waan weydiiyey faqaala wuxuu ihi sunnatun waxaqun waana sunne waana diin iyo xaq sidaasuu ku jawaabay sunnana way tahay buu idhi waxaabaha igu celcelinaya sunnana way tahay dee xaqna way tahay buui fasunnatun waxaq waxa markaas uu faa'iideynaya xadiidku in la akhriyayo faatixada iyo suurad kaleba waynu soo qadino faatixadana waa lagu gaabsan karaa haddii suurad kale lagu darana waa sax xadiidkana aanu ku sheegay waxaa kaloo iyadana salaada asal u ah in kor loo qaado iyo in hoos loo dhigo in hoos loo dhigaa badan laakiin fii bacdi alaxwaal kor baa loo qaadi karaa si dadka ku tukanaya janaasada ay uga faa'iidaystaan tacliim ahaan iyo barid ahaan oo ibnu cabbaas radia allaahu canhu sidan iminkaba loo su-aalay wuxuu dareemayaa dadaan aqoon u lahayn inay jiraan iyada oo uu sheegayba inuu nebigana ka maqlay calayhi salaatu wasalaam marka hadyigiisu wuxuu u badnaa inuu nebigu hoos u dhigi jiray bacdan maraadna kor u qaadi jiray marka janaasada lagu tukanayo imaamka dadka tukinaya si ay uga faa'iidaystaan musalliintu hadduu kor u qaado waa fiicanta markuu xidho alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin alraxmaani alraxiim way la qabsanayaan marka talabaad u dhammeeyana salliga rasuulka sala allahu calayhi wasalam allahuma salli calaa muxamedin wacalaa aali muxamed way dhegaysanayaan marka saddexaad ducadii allahuma kfir lahu wacaafi way la qabsanayaan marka ka dhici maayaan wixii iskaga gedman lahaana isagaa u saxaya marka xadiidkanina sidaasuu inoo faa'iideeyey ducada iyo waxa lagu dhex akriyayo labadaba inay faatixadii iyo suurad iyo duca intuba jiraan mararka qaarkoodna lala jahri karo can dalxati bni cabdillaahi qaala sallaytu khalfa bni cabbaasin calaa janaazatin fasamictuhu yaqra'u bifaatixati alkitaab faatixada isagoo akhriyayaan maqlay falama insarafa akhadtu biyadii gacantaan qabtay markii uu ka baxay fasa'altu waan weydiiyey faqultu waxaan i taqra'u miyaad akhriyaysaa qaala nacam inahu xaqun wa sunna marka waxaa laga yaabaa ninkan inuu haystay adkaar kaliya in wax la akhriyayo oo aan qur-aanka la akhriyayn laba arrimood labadu waa suuragal oo inuu leeyahay waa maxay faatixadani ma salaad baa ila way ka duwan tahay salaadihii kale waxaa laga yaabaa inuu markaa su-aashiisu tahay ataqra'u ataqra'u markuu leeyahay waa maxay suuraddan kale faatixada raacaysa labada way noqon kartaa can abi umaamata annahu qaala wuxuu ihi assunna fi asalaati cala aljanaaza marka janaasada lagu tukanayo sida sunnaha ay waxa weeyaan waa abi umaamahaasi dee waa ibnu sahl ibnu sacd ninka sahl ibnu xunayf baan leehay waxa uu ihi assunna fi asalaati cala aljanaasa an yaqra'a fi اtakbiirati اluulaa bacda atakbiirati اluulaa marka horeu xidho wuxuu ku xigsiinayaa biummi اlqur'aani suuratu اlfaatixa qur-aanka hooyadii mukhaafatatan yakfituhaa mukhaafatatan yusiruhaa siran hoos buu akhriyaya wey mukhaafatadu waa sir hoos buu akhriyaya uma yukabiru alaaan saddex jeer buu takbiirihi akhriyaya wاtasliimu cinda alaakhira marka u dambeeya salaamo naqsi baa kusii xigaya wاtasliimu assalaamu calaykum ta cinda alaakhira bacda alaakhira ta u dambaysa assalaamu calaykum baa ka dambaynaysa marka afar takbiirood faatixadii assalaamu calaykum intaasuu sheegay tasliimkii tasliimkii iyo wuxuu sheegay markaas iyo salligii rasuulka sala allahu calayh wasalam iyabuu dhaafay ducadii labadabana waynu soo hayni siiba ducadana way nagaa soo akrayn fadlu man sallaa calayhi mia salaada waxaa laga faa'iidaya meydku waxa uu ka faa'iidayo meydkuna wuu ka faa'iidayaa salaada maynu qofkuna wuu ka faa'iidayaa ku tukanayaa waxaa la sheegayaa markaas oo soo horeeya qofkan lagu tukanayo salaada ee dhintay wuxuu ka faa'iidayo faa'iidadaay u leedahay can caaishata radia allahu canha can inabiy sala allahu calayhi wasalama qaal rasuulka ilaahay wuxuu uhi maa min mayitin mid dhintay ma jira yusallii calayhi umma ummadii ay ku tukanayso kooxi min almuslimiina ka mid a yabluquuna qaangaadhay koox muslimiinta ka mid a oo qaangaadhihi ay ku tukanayaan an yakuunuu mia inay boqol yihiin yashfacuuna shafaaco qaadaya ilaa shuficuu fiihi waa laga erga aqbalaa an yakuunuu bimacnaa yakuunuuna maa min mayitin mid dhintay ma jiro kaasoo yusallii calayhi ummatun min almuslimiina yabluquun ummad muslimiinta ka midoo qaangaadhihii ay ku tukanayaan an yakuunuu maca kownihim weeye an yakuunu masderka mutashayidka ah an yakuunuu bimacnaa maca kownihim mia iyagoo boqol ah waa qof muslima waa qof dhintoo muslima oo ay ku tukanayaan muslimiin gaadhaya boqol yashfacuuna una ergeynaya ilahay oo shafaaco weydiinaa salaaddii waa ergo ilaa shuficuu fiih waa laga erga aqbalaya marka xadiidkana wuxuu tilmaamay fadliga ay leeyihiin boqol qofoo qofkan ku tukadaa qiimaha ay leedahay arbaciinna way noo soo socdaan idan waa in loo baadi doonaa qofkii dadkii wanaagsanaa ee ku tukanayay dad wanaagsanoo ku tukado saalixiinoo ergadoodu haddii arrin aad gelayso dee ergo wanaagsan baa loo raadiyaa wax laga aqbalo ilaahayna subxaana wa tacaala addoommuhu uma sinnee dee way u kala dhow yihiin markaa dadka ilaahay la rajaynaya inay u dhow yihiina saalixiinta iyo adqiyada ah waa in loo baadi doono si ay ergada uga qayb galaan can abi bakkaar alxakiim ibni faruux qaala sallaa bina abulmaliix ninkaasaana tukiyey buu ihi calaa janaaza janaasad baan ku tukanay fadanannaa waxaanu malaynay annahu qad kabbara inuu xidhay baanu moodaynin fa aqbala calaynaa biwajhi uu nagu soo jeesto wejigiisuna soo qaabiliyey macnaheedu muu xidhan weeye ila kamuu baxeen salaada fa qaala wuxuu ihi aqiimuu sufuufakum safkiinna toosiya safafkiinna hagaajiya waltaxsun shafaacatukum ergadiinnuna ha wanaagsanaad salaaddii waa ergo ilaahay baynu hor taaganay addoonkan iska daa baynu leenaho ilaahay iska cafi ergada wanaajiya maxay ku wanaagsanaan kartaa diin iyo daacadnimo dadku inay daacad yihiin diintooduna wanaagsanta oo ay yihiin dad ikhlaas iyo daacadnimo ugu tukanayo oon qabyaaladna ula soconin aanay ka ahayna iska gurdaraacin iyo jinabuur laakiin soo erga tegay qaala abulmaliix baa waxau ihi xadaanii cabdullaah wa huwa ibnu sariid ayaa wuxuu ii warramay cabdillaahi ibnu sariid baa iiga warramay nin macruuf ahaa weeye muxadisiinta ka mid ah can ixdaa ummahaati almu'miniin mu'miniinta hooyooyinkood mid ka mid ah ayuu iiga warramay xadiidkan oo ma aha war isaga ku ege saxaabiyaddaasuu ka sheegay xaasaskii rasuulka ahayd wa hiya maymuunatu zawju nnabiyi sala allahu calayhi wasalam maymuuno xaaskii nebiga ahayd ayaa uu iiga warramay cabdilaahi ibnu saliid ayuu abilmaliix yidhi isagana abubakaar baa ka sii warinaya qaalat waxay tidhi xaasku hooyadii mu'miniinta akhbaranii annabiyu sala allahu calayhi wasalam rasuulkaa ii warramoo qaala yidhi maa min mayitin yusallii calayhi ummatun min annaas ilaa shufficuu fiih ma jiro qof dhintay ku tukanayaan umma koox dadka ka mid a dadkana waa la soo qayday dadoo dhan maaha muslimiin buu kusoo qayday xadiidka hore dad muslimiina oo kooxihii qof dhintay ku tukanayaan ma jiro ilaa shuficuu fiihi waa laga erga aqbalaya fasa'altu abalmaliix abulmaliix ayaan su'aalay buuli ninka su'aalayaana waa ninka xadiidka ka sii warinaya abibakaar alxakam ibni faruukh ayaa wuxuu uhi sheekhaygii abulmaliix baan weydiiyey canilumma bal ummaddan ii sheeg faqaala arbacuuna waa afartan buuli riwaayadii horena boqol bay noo soo ahay riwaayadan kale afartanka sheegaysaana iyana sida duruq kaleba ku soo arooray waa ansaxday u yaraan afartan boqol wax ka sii badanoo wanaagsanna hadalkeeda daa marka qofkan isaga ah waxa loo qabto maalmaha waxa ugu qiimo badan ducadaa loo ducaynayo iyo ergadaa loo gelayo salaadaa lagu tukanayo haddii nasiib darra weeye dad fara badan intay soo xaadiraan wax yari ka tukadaan waa sida mararka qaarkood dhacda innaga inaad timaaddo janaasadii oo boqol qof joogaan oo labaatan ku tukanayaan siddeetanna show maba tukadaana way qayilaanuun ama qabyaaladunbay usoo raaceenba siddeetankii kale halkaasay istaageen xabaasha halkaasay ku urursan yihin waar maxaa dhacay ma wayse qabno sheekhow iska wada daahir baanaan ahayne oo muslimku muu nijaasoobi jirinbe subxaan allahi ina almu'mina laa yanjus nebigu intuu subxaan allah yidhi qofka muuminkii nijaasba ma marmarsiyaha ummaddeennu markaad tidhaahda maa tukatid wuxuu ku leeyahay dharkaanii nadiif ahayn oo aygaa wax isku seeri jire sidaad noqotay dee marka dadka waa in la idhaha weysaysta tukada halkanba ka bilow salaadaada tan jinaasadaba ka bilow halkan ku islaam iminka ku islaam tan jinaasadoo toobadkeenoo tan ka wado ku sii xisii salaada kalena oo dacwad looga bilaabaa wey laakiin dee arbaciinkii iyo boqolkii oo laga khasaariyey bay noqonaysaa miskiinkan isaga baabu hawaabi man sallaa calaa janaaza baabu man hawaabi man qof abaalmarintii baa la sheegay iyo ajrigii sallaa calaa janaaza qofkii janaasadda ku tukaday abaalkii ajrigu ka helayo ayaa la sheegay iyadoo laynagu dhiirigelinayna inaan ka hadhine meelahaynu suuqa ka raadinaynay ka mid haddaad yoomkii raadisay qaxwo aad istidhi bal soo baadi doon arsaaqadii arsaaqadda aakhirana suuqeeda raadi oo waxaad tidhi haatan yoomkii xasiliye waar horta maanta maxaa jinaasad la aasayaa teebaan raaca kaalee raaco soo aasababa laynagu leeyahy maxaynu raadinaa can abi hurayrata qaala qaala rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalam man sallaa calaa janaasatin falahu qiraad jinaasad qofka ku tukadaa wuxuu leeyay qiraad mantiina waa mudlaq jinaasadiina janaasadiina waa mudlaq qayd ma wadato laakiin qaydkaasi waa iska macruuf qofkan ku tukanaya waa inuu muslim yahay ka lagu tukanayana waa inuu muslim yahay labadaba dee axaadiidtii baad sheegayso kan hore waxaynu soo marnay fa yusallii calayhi ummatun min yusallii calayhi ummatun min almuslimiin muslimiin ay ku tukanayaan kan lagu tukanayaana inuu muslim yahay waxaa kuu qaydaya walaa tusalli calaa axadin minhum maata abadan gaal ha ku tukani marka waa muslim muslim ku tukanaya qiraad buu helaya waman intadarahaa qofka janaasadiisuga xataa tuudaca fii laxd ilaa iilka la gelinayo falahu qiraadaani qiraaaan laba ajriyo waaweyn buu leeyahy waalqiraadaani labada ajrina milu ljabalayn alcadiimayn laba buurood oo waaweyn bay leegi uxud bay laaleegi riwaayadani markaa waxay tilmaantay jeeroo jeeroo iilka la dhigo laakiin in aaska la dhammeeyana riwaayooyinka soo socdaa sheegaya oo iilkaoo qura arrinku inaanu ahayne ilaa inta la dhammaynayo iilka kol haddii la dhigo dee xaguu ku tege wax yar baaba hadhaye ilaa dhammaadka inuu sugo riwaayooyinka soo socda ayaa sheegaya can abi hurayrata qaala qaala rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalam xadiidan soo socda saddexdaa xadiidta dambe kanay la mid yihiin lafdigan ku akhri man shahida janaasatan xataa yusallaa calayha falahu qiraad qofka jinaasad goobjoog u noqda ilaa lagu tukado wuxuu leeyahay qiraad dee isna waa inuu ku tukadaa ila gidaar ma taagnaanaye waman shahida xataa tudfana falahu qiraataani qofka goobjoog u noqda ilaa inta la aasayana isaguna wuxuu leeyahy laba qiraad dee xaalad baanu xaaladaha qaarkood waa laga yaabaa in loo cudurdaari karoo haddii uu markaa yahay qof dee aan daahir ahayn oo kale qiila wama lqiraadaani yaa rasuula allah qaala milu ljabalayn alcadiimayni can abi hurayrata ana rasuula allahi sala allahu calayhi wasalama qaal man tabica janaasata rajulin muslimin gabadhiina waa la mid nin muslima jinaasadiisa qofka raaca ixtisaaban ixtisaaban baa lagu qayday camalkaad samaynaysaaba waa ajridoon iska raac maaha ajridoon fa sallaa calayha wuu ku tukaday markaa raaciddii way qaydantay oo waa inaad ilaahay wax ka doonayso ad xagga wax ku doonayso wakhti baa kaa baxay oo hawl baa kaa baxaysa oo maal baa kaa baxaya ha iska soconin ixtisaaban ilaahay ajri ka doon fa sallaa calayhaana waa qayd kale dadkii ku tukanayuu ka qayb galay wa dafanahaa waa qayd kale wuu aasay hawshiibuu ka qayb noqday falahu qiraadaani laba qiraad buu leeyahy waman sallaa calayha uma rajaca qofka ku tukada ee jinaasadii raacay ee ka soo noqday qabla an tudfana intii aan la aasin falahu fainahu yarjicu biqiraatin min alajri qiraad ajriunba la soo noqonaya kii kale wuu waayo waanu sugin can abi hurayrata qaala qaala rasuulu llaahi sala allahu calayh wasalam man tabica janaazatan fasallaa calayha uma insarafa falahu qiraadaani min alajri falahu qiraadun min alajri mar hadduu salaad keliya ku gaabsaday waman tabicahaa fasallaa calayha uma qacada intuu raacay buu ku tukaday waanu fadhiistay xataa yufraqa min dafniha eegu fiirso xataa yufraqa kolkii hore iilka la dhigaabay tanna maxay tilmaamaysaa xataa yufraqa min dafniha ilaa aaskii la dhammaynayay falahu qiraadaani min alajri kullu waaxidin minhumaa labada ajri mid kastoo ka mid ihi acdamu min uxud buurta uxud buu ka weyn yahi laba buuroodoo waaweyn ayay la egaayeen bay soo ahay riwaayadanna waxay tilmaamaysaa laba labada mid waloo ka mid ihiba uxud buu ka wen yahay riwaayada horena way la egyiin bay waxay ku kala weynaan karaan ikhlaaska iyo waafajinta shareecadda iyo qofkaasi kolba salaadiisu heerkay gaadhsiisantahay buu dee ajrigiina wuu sii kala badanay oo labadii qiraad baan isku tayo ahayn qiraadna waa meel dhexe qiraadna waa meel sare aljuluus qabla an tuudaca aljanaasa iyadoo la fadhiisto intaan jinaasadii la dhigin ma bannaantay miyay kuu bannaantay jinaasadii aada la socotay ama aada sugaysay inaad fadhiisata intaan la dhigin waynu arki jawaabta xadiidka baabkaasina iyo baabka ku xiga labaduba horay inoo soo horumareen xagga horeynu kusoo qaadanay sharaxooda waa alaadaab maca aljanaasa jinaasadda aadaabta lagula dhaqmayo xigmadda la isu taagaya ama aan loo fadhiisanayno waa kii nebigu ka soo jawaabay calayhi salaatu wasalaam oo in malaa'igi meesha maraysana uu tilmaamay muxtaramiin oo mudan in la isu taago waxa kalou xusay inna lilmowti fazacan lilmowti fazacan geeridu inay leedahay naxdin oon la fadhihi karayn can abi saciidin qaala qaala rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalama idaa ra'aytum ljanaasata faquumuuha marka jinaasad aragtaan kaca waman tabicahaa falaa yaqcudanna xataa tuudac qofka raacaan ayuu fadhiisanin jeeloo la dhigo alwuquufu liljanaaza janaasadii oo la isu taago can caliy bni abi aalib annahu dukira waxaa la sheegay alqiyaamu cala aljanaaza agtiisaa lagu soo qaaday ukicidda janaasada loo kacayo la istaagayo xataa tuudaca jeeroo la dhigo in la taagnaanayo faqaala caliy bni abi aalib radia allahu canhu cali baa wuxuu yihi qaama rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam uma qacada nebigu intuu istaagu fadhiistay horeynu usoo xusnay khilaafka masalada ku jira ilaa saddex qowl baynu soo xusnay waxaynu soo rajaxnay qowlka odhanaya waana loo kici karaa waana la fadhigi karaa jumhuurtuna waxay qabeen in uu kicitaanka la nasakhay oo la iska fadhigi karo labadaba can caliyin qaala ra'aytu rasuula allahi sala allahu calayhi wasalama qaama faqumna nebigaan arkay isagoo jinaasada u kacay annana waanu kacnay wara'aynaahu waxaanu aragnay qacada isagoo iska fadhiyo faqacadna waanu iska fadhinay marna kicid baan ku arkay marna fadhi baan ku arkay labaduba way bannaayina la yidhi maya waa la nasakhay kiciddana la yidhi can ilbaraa qaala kharajnaa kharajnaa maca rasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalama fii janaasa janaasad baanu nebiga ula baxnay macnaa u raacnay falama intahaynaa ila alqabr markaanu qabrigii gaadhnay walam yulxad ase aan luxudka la gelinin la dhigay een iilka la gelin fa jalasa wuu fadhiistay intani waa jumla muctarida bayna sharطatayn labada xariiq inta udhaxaysa waa jumla soo kala dhex gashay lamaada jawaabteedii fajalasa wey falama intahaynaa ila alqabr kolkaanu qabrigii gaadhay fajalasa uu nebigu fadhiistay wa jalasnaa xowla annaguna hareerihiisaanu fadhiisanay kaana calaa ru'uusina ayr kaana calaa ru'uusina waxaa la moodayay madaxa iyaga inuu saaran yahay adayru shimbiro marka xadiidka waxaynu ka faa'idaysanay aadaabtay asxaabtu kula noolaayeen rasuulku sala allahu calayhi wasalam aamusnaan iyo aadaab ahayd waayo insaanka dhakadiisa shimbirkuu isku taago ee ka ilaalinaya inuu duulo ma dhaqdhaqaajiyo dhakada hadduu shimbirku dhakada kaaga taagan yahay geed baad iska dhigtaa zaya shajara saasoo si aanu u duulin dee markaa khushuuc baa naga muuqanaysa nebiga la joogidsiisana aadaabta way u samaynayaan xabaashan la joogana iyo qofkan la aasayo iyo geeridan timidna way la aamusan yihin oo waa la fikirayaa goob lagu haasaawo oo lagu boolatiigo oo la isku sawiro maha meesha waad aragtay xabaaleenna kabrada la soo qaadanayaa waa la isa sawirayaa waa la jaafaajirqayaa boonooyin baa la kala saxeexanayaa jaad baa la cunayaa sigaar baa la cunayaa madaxdii la waayaba halkan laga helayaa khalaas meeshiiba xafiis bay isu rogtay iyo mafrish ila waa le casaantu meelo badan bay dadka ka gelaysaa oo sixid u baahane iminka xabaaleenna haddaad tagto daabican nebigaba maba lahaba way ka fogaadeen salaadaa lagu tukanayo mooyaane dadkii caamadaha way baydheen sixitaan bay mudan yihin marka xabaashiya waxaad arkaysaa la odhanaya taariikhun aynu ka reebna khalaas filim documentary aynu ka samaynaya inooga qaada janaasada hebel ilaa maradiisii cadayda iilkaa lasoo sawiraya qalbigoodana waxba ka bedeli maysa dadka jaad iyo sigaarbaaba iska cunaya o iska marqaansayin oo iska qoslayaan ooba istacaaydaynayaanba asxaabtuna waxay leeyiin kaana calaa ru'uusina dayr sidaan u warwaraynay aan u cabsanaynay taloo ma lagu jannayn taloo maxaad noqon maalintaad halkan gasho saasaan u khushuucsanayn xadiidku wuxuu muujinayaa inuu nebigu fadhiisan jiray calayhi salaatu wasalaam marka qofka la dhigo ama iilka la geliyo muwaaraat shahiidi fii damihi muwaaraat ashahiid qarintii la qarinayay qofka shahiidka ah fii damihi maca dami waa fii bimacnaa maca macnayaal badan bay fiidu qaadataa luqa alcarabiya fii dami ay maca dami waa shahiidkii oo la asturo isagoo maca dhiiga muxuu odhan waayey dafni dafni muu odhanin laakiin wuxuu ihi muwaaraa muwaaraadku wuxuu ka dhigan yahay waxa loo aasayaa si aan caadi ahayn leanna qof caadiya maaha waa qof darajaysan oo la doortay qofkan isaga ah marka aaskiisu maadaama aanu lahayn maydhid iyo kafan loo soo qaadayo iyo salaad lagu tukanayo midna waa iyo xabaal fogoo loo doonayo iyo isku hawlid gaara midna ma leh kan ilaahay buu naftiisa ka iibiye bartaa uu ku dhintaa god looga qodayaa lagu xabaalaya arrinkiisu sidaa gaarkaabuu u tiirsan yahy waxa loo muwaaraadka wuxuu sheegaa waxaa loo aasayaa si ka duwan sidii dadka kale waxa axkaamtii waxaa u waajibaysa un in la qariyo maydhid iyo kafan iyo tukasho midna kaalay oo loo odhan maayo afarta isaluun baa god dheer u qodayo ku ridaya khalaas can cabdilaahi bni haclabata qaala qaala rasuulu ullaahi sala allahu calayhi wasalam rasuulku waxa uu idhi liqatlaa uxud dadkii uxud lagu laayay wuxuu u yidhi macnaha isagoo dadka amraya iyaga daraaddood liqatlaa uxud kuwaa daraaddood markuu ka warbixinayay wuxuu yidhi zammiluuhum bidimaa'ihim ku duuduuba dhiiggooda yaa ayuha almuzammil qumi leyla ilaa qaliila kan isduuduubayo kacbay hayd tasmiilku waa duuduubidda zammiluuhum bidimaa'ihim macaa dhiiggooda ku duuba wax laga maydhayaa ma jiro sababtii uu sheegay nebigu calayhi salaatu wasalaam loo maydhi waayo ee dhiiggan loogu daayo fa innahu arrinku waxa weeye laysa kalmun nabar ma jiro yuklamu la dhaawacayo filaahi ilaahay daraaddii loo dhaawacayo kalmun yuklam dhaawac loogu geysanayo filaah ilaahay daraaddii ma jiro ilaa ya'ti yowma alqiyaama wuu imanayaa maalinta qiyaamaha dhaawac kastaaba wuu imanaya dhaawaciio dee qofkii ku yaalla imanaya qofkiibaa dhaawacii la imanaya wey yadmaa isagoo dhiigaya waran walba jug walba meel wala wax laga dhuftayba way butaacaysa lownuhu lownu dam wa riixuhu riixulmisk midabkiisu waa ka dhiigoo kale oo casi udgoonkuna waa ka cadarka miskiga la ydhaahdo kale marka calaamada laga muujiya waxa weeye calaamo qaaliya oo muujinaysa inuu yahay mujaahid shahiide alla dartii astaantaasaa marka halka marka dadkii sheeganayay shahiidnimada ee adduunyadii ku soo dhintay ama jihaadka sheeganayay halkaasay ku kala baxayaan kii wiciisu maqbuulo ahaayeenna dee miskigan iyo casaankanuu la imanaya kii isqorka ahaa ee iska sheegtaha ama fikrad ha kale ha u socdo ama hunguri ha u socdo ama qabyaalad ha u dagaalamo ilaa waxaas wax badanoo noocaasa baa wada shahiid sheegtee kaasina isagoo kalar kale lebuu imanaya nooc kale leh ayuu imanaya isaguna markaa sababta loo maydhi laayahay nebigu uu sheegay calayhi salaatu wasalaam waxa xadiidku uu daliil u yahay inuu dheeraad leeyahay oo uu ka duwan yahay qofka naftiisii qaalig ahayd ilaahay u quray subxaana wa tacaala wuxuu xadiidku daliil u noqonayaa inaanu dhiiggu nijaas ku ahayn qofka shahiidkaa dadka kale dhiiggu nijaas buu ku yahay oo ma cibaadaysan karna inta dhiiggu inagu yaallo jinaasadana ma aasi karna inta dhiig ku yaallo waa inaynu ka maydhnaa xil innagayna saaran wey isaga ma saarno qofkan uu dhintay jinaasadii mar haddii dhiig ka socdo waa inaynu ka nadiifinaa xataa markaynu sidno hadduu afkiiyo dabadiiya ka soo baxo waa inaynu ka nadiifinaa maydhigii looguma celinayo laakiin waa in laga nadiifiyaa allahuma ilaa dee in la kari waayo mooyaane oo dadka kansarku ku dhacay iyo dadka beerku burburo iyo nooca sigaarka cabe iyo waxaa waxbaba kama joogsadaan waa laga yaabaa inuu dhan walba ka fataho oo la kariba waayaba inkastoo la gufeeyaba markaa inay dee xaaladdu adkaatay khayru caadi noqoto mooyaane laguma daayo laakiin qofka nebi moxamed wuxuu fasaxay calayhi salaatu wasalaam alaabtiisa wuu qabaya markhaati buuye waxaynu ka faa'idaysanaynaa camalka saalixa ahi qofka markhaati buu noqdaa oo kanuu sheegay rasuulku sala allahu calayhi wasalam qofkii xaajiga ahaana waxaynu arkayna inuu yidhi dhakada ha u daboolina cadarna ha marinina alaabtiisaa ku astura fa innahu yubcadu yowma alqiyaamati mulabiyan iyadoo xajkiisana markhaati u yeebuu imanaya ayna yudfanu shahiid qofka shahiidka aaskiisu waa gaar halkee lagu aasaya ma waxaa lagu aasaya goobta ku dhintay ma magaaladiisii ma meel kale waxaa ka horeeya hal yajuusu naqlu janaasa qofkii dhintay ma la qaadi karaa oo ma laga qaadi karaa meeshan uu ku dhintay meel kalena ma la geyn karaa qofka shahiidkaa aragnay isaga maya oo inagan waa arkaynaa halku ku dhintaa lagu aasaya xadiidtana waynu ku arkaynaa laakiin qofka kale isaga waa la qaadi karaa in dee kalifaad iyo kadeed uu ku jiro mooyaane haddii maslaxadi ku jirto mararka qaarkoodna waajib baabay noqonaysa hadduu meel gaalaad ku dhinto oo aan la helaynin xabaalo gaalaad mooye in meel kale lagu aasaba xabaalaha la hayaaba waa kuwo gaalaad dee in laga qaadaa waa waajib markaa oo meel muslin la geeya haddii laakiin waddan islaama uu ku dhinto xabaali muslimiintana loo helayo waana la qaadi karaa waana la iska dayn karaa labadaba shahiidka laakiin maya can jaabir ibni cabdillaah ana nabiya sala allahu calayhi wasalam amara wuxuu faray biqatlaa uxud qolyihii uxud lagu dilay an yuraddu in lagu celiyo ilaa masaaricihim meelahay ku dhaceen ilaa masaaricihim meelihii ay jiifiyeen ay ku dhinteen wa kaanuu waxay ahaayeen qad nuqiluu ila almadiina madiina la geeyey uxud waa adiga arkay oo dee qofkii arkay xoogaa bay u jirtaa dhowr iyo toban kiilo baan odhan karnaa ama tobaneeyo kiilo madiina halkaasaa laga soo qaado waxaa la xabaali madi madiina aan kusoo aasno soo celiya buu halkan kusoo ururiya waa kii halkaa ku aasay shuhadaa uxud iminka dayran rasuulku sala allahu calayhi wasalam can jaabirin ana nabiya sala allahu calayhi wasalam qaala wuxuu idhi idfinu lqatla ragga shahiidee la dilay waxaa ku aastaan fii masaaricihim meelihii ahee masrucu halku qofku ku dhacay bartaa uu ku dhacay ku aasabu baabu muwaaraati lmushrik gaalka asturidiisa oo sawtii muwaaraatu shahiid la yidhi gaalkiina maxaa muwaaraat loogu cabiray dee way kala duwan yihin shahiidku dadka kale wuu ka duwanaa laakiin daraj ahaan buu kaga duwanaa gaalkuna dadka kale aaskiisu wuu ka duwan yahayoo foolxum ahaan buu dee kaga duwan yahay oo isaguna dadka muslimiintaa sidooda looma aasaye la mid maaha dee waa inaga qariyaysta can caliyin qaala wuxuu uhi qultu linabiyi sala allahu calayhi wasalam rasuulkaan ku yihi inna camaka shaykh inna camaka adeerkaa ashaykha daalla odaygii hallowsanaa sheekhu waa kii maaha cilmiga xagga hawla kicin odaygii hallowsanaa maanta wuu dhintay aabbihii buu sheegaya abu aalib calih faman yuwaarihi bal yaa aasaya waa kane yaa inaga qariya wakhtigiisa adeeg hadda iimaanku halkuu gaarsiisan yahay bi aabbahay baa dhintay waxaa male odaygii aan baday nebi allow dee wuu dhinto waa kana wuu tawafaye bal yaa inaga qariya qaala markaa nabigu wuxuu uhi idhab fawaari abaaka orodoo bal inaga astur aabbahaa walaa tuxdianna ha soo kordhinin xadaan wax cusub xataa taatiyanii jeerood ii timaado wax kalood samaysaanayuu jirin dhaqdhaqaaq kale anaa ku saxaye fawaaraytuhu waan qariyey maan ku soo asturay maydhid male ma laha salaad waxbaba ma leh raacid kalena ma leh uma ji'tu nebigaanu imi fa amaranii wuu ifaray fakhtasaltu waan maydhay maydhigaasaa gaalka qaadistiisa iyo aasidiisaa laga maydhanaya wadacaalii wii duceeyey wadakara ducaa'an ducana nebigu wuu sheegay lam axfadhu aanan xafidin oo isaga ugu duceeyo qaaliyan ama duca uu ku ducaysanayaba wuu duceeyey ducana wuu baray masaan xafidin buui marka halkaana waxaa laga qaadanayaa gaalkii lama tuuraya bakhtigiisa laakiin waa la qarin doonaa waa la asturi xil saaran weeye ummadda ilo aadame saynu xalayba soo sheegaynay mana laha xuquuqdii dadka muslimiinta ay lahayn jinaasadiisa in la raaco in lagu tukado in kafan lagu xidho in in waxaan leeyahay la maydho midna lagu samayn maayo waa la iska qarin doonaa maraa lagu duubay meelna waa lagu aas allahu aclam